بسم الله الحمد لله ثناء لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين darsigeennu wuxuu ka bilaabanayaa aayadda lixdan iyo afraad min suurati الnisaa qaala allahu tacaala wmaa arsalnaa min rasuuli ila liyudaaca biidn اllah walow anahm id dalamuu anfusahm jaaءuuka faاstagfaruu اllaha wاstagfara lahm الrasuul faاstagfaruu اllaha wاstagfara lahm الrasuulu lawajaduu اllaha twaaba raxiima qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi wamaa arsalnaa maanan soo dirin min rasuulin rasuul maanan soo dirin ilaa liyudaaca in la adeeco mooyaane biidni illaahi biamri illaahi ilaahay amarkiisa in lagu adeeco rasuul rususha ka mid ah oo aan soo dirnay ma jirdho ilaa waxaanu u soo dirnay liyudaaca biidni illaahi amarka ilaahay in lagu raaco lagu adeeco oo markaa daacadiisu rasuulka markii la adeeco waa ilaahayoo la adeecay haddii la caasiyana waa ilaahayoo la caasiyey weeyaan ilaa waxa weeyaan waxa rasuulka lagu adeecayaa waa biidnillaahi ilaahay idankiisi iyo amarkiisi weeyaan qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi walow annahum iyagu kuwa munaafiqiinta id waqti dalamuu anfusahum id dalamuu markay dulmiyeen anfusahum naftooda markay dulmiyeen oo xukunkaadii ay ka murmeen jaa'uuka hadday kuu imaan lahaayeen oo fastakfarullaha ilaahay u istikfaarsan lahaayeen oo mustakfiriin noqon lahaayeen ilaahay istikfaar weydiisa oo wastakfara lahumur rasuulu rasuulkuna u istikfaar dalbi lahaa oo ilaahay u weydiin lahaa ilaahay inuu u dhaafo lawajadullaha ilaahay waxay ka heli lahaayeen tawaaban bay ilaahay ka heli lahaayeen mid toobad aqbalid badan raxiiman mid naxariisa shaaq badan bay ka heli lahaayeen lawajadullah waka waa jawaabti weeyaan jawaabu low walow annahu hadday sidaas samayn lahaayeen meeshay xumaan ka sameeyeen lawajadullah ilaahay waxay ka heli lahaayeen tawaaba raxiima ilahay addoommadiisa waa mid ka toobad aqbalid badan ilaahay waa mid naxariisasho badan subxaanahu wa tacaala ilaahay wuxuu yidhi falaa warabbik laadu waa siliya tawkiid waxay ka dhigan tahay nafyi maahee falaa warabbika fawarabbika falaa warabbika rabbigaa baan ku dhaartay marka ayaa isku dhaaranaya ilahay isagaa isku dhaaranaya ilahay baa aayadda soo deji isagaa ina la hadlaya falaa warabbika nebi moxamedow rabbigaa baan ku dhaartay ilaahay baana hadlaya rabbigaa baan ku dhaartay laa yu'minuuna ma ay rumayn xataa yuxakkimuuka ilaa ay kaaga xaakim yeelanayaan xataa yuxakkimuuka ilaa ay kaaga xaakim yeelanayaan fii maa kii shajara baynahum dhexdooda dhex dhacay oo ay isku khilaafeen oo ay isku hayaan fii maa shajara baynahum shajaradaas waxa weeyaan fii ma ikhtalada wixii isdhex galay waltabasa isku murgay wa ashkala ishkaal geliyey fii maa shajara wixii khilaaf iyo ishkaal iyo isku dhexdaran ah oo dhexdooda dhacay ilaa ay kaaga xaakim yeeshaan fii ma shajara baynahum uma intaa ka bacdina laa yejiduu aysan helin fii anfusihim naftooda dhexdooda xarajan ciriiri iyo culays mimaa kii xaggiisa aysan ka helin qadayta ah xukuntay wixii ah xukuntayna waa inaysan ciriiri ka helin iimaan maba leh ilaa ay kaaga xaakim yeeshaan wixii dhexdooda xugun loo baahan yahay ilaa ay diinta u soo celiyaan o markii aa kala saadhidna xukunkaadii waa inaysan ciriiri ka helin labo wayusallimuu tasliima horay ku xib xataa yuxakimuuka oo wayusallimuu xataa yusallimuu ilaahay ka hogaansamayaan tasliima hogaansan iyadana ay ka hogaansamayaan ilaa intaa laga helayo iimaan lagama helin wey qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi walow annaa annagu katabnaa haddaannu faral yeeli lahayn calayhim kuwaa munaafiqiintaa dushooda haddaan ku faral yeeli lahayn an iqtuluu anfusakum sidaa haddaan ku faral yeeli lahayn an iqtuluu laaya anfusakum naftiinna laaya haddaan ku faral yeeli lahayn aw ikhrujuu ka baxa min diyaarikum daarihiinna ka guuroo ka baxa haddaan ku faral yeeli lahayn ummadihii hore kuwaa munaafiqiinta ah ummadihii hore wixii culaysya aan saarnoo kale haddaan saari lahayn ee mashaqaad iyo dhibaatooyin ahaa oo aan dhihi lahayn naftiinna laaya markaad toobad keenaysaan guryihiinna ka baxa yaa sidii reer bani israa'iil lagu yidhi oo kale ilaahay wuxuu yidhi maa facaluuhu kaamay sameeyeen ilaa qaliilun saa markay u godan tahay ilaa qaliilun in yar unbaa fali lahaa ilaa qaliilun in yar mooyaane oo minhum iyaga ka mida in yar oo iyaga maa facaluudaas weeyaan maa facaluuhu kaamay sameeyeen ilaa qaliilun waa damiirkaas facaluu ku jira ilaa qaliilun in yar oo minhum iyaga ka mida mooyaane cid kale ma ajiibteen wey cid kale ma hogaansateen in yar baa hogaansami lahayd walow annahum iyagu facaluu hadday fali lahaayeen maa shayga yuucaduuna bihi lagu wacdinaayo waxa lagu wacdinaayo hadday samayn lahaayeen oo la amrayo daacada ilaahay iyo daacada rasuulka calayhi salaatu wasalaam lakaana wuxuu ahaan lahaa khayran lahum midu khayr badan kaasaa u khayr ahaan lahaa fii caajilihim wa aajilihim adduunyadooda iyo aakhiradooda labadaba taas ayaa u khayr ahaan lahayd taasaa iimaankooda macnaha usugnaan waa ashadda iyadaa darnaan badnaan lahayd yaa tabiita xagga tabiitka iyo sugitaanka iimaankooda iimaankooda u sugnaado taas baa u awood badnaan lahayd baa leeyi iyadaa uga ka fogayn lahayd baadinimada iyo dalaalka iyo nifaaqa waydan markaas laataynahum waxaanu siin lahayn min ladunnaa agtayada baa ilaahay leeyahy hadday saa samayn lahaayeen oo waxa loo sheegay qaadan lahaayeen oo nifaaqa iyo balaayada iska dayn lahaayeen ilaa munaafiqiintu waa suus ku dhex jira muslimiinta oo intaa xog iyo balaayo ka diyaarinaya waa cadow la degan muslimiinta oo ku dhex jira weligood waa jireen haddana waa jiraan gaaladaasay adeegayaal u yihiin waidan la aataynaahum waidan la aataynaahum waxaanu siin lahayn min ladunnaa agtayada ajiran ajar ajarkaasoo cadiima weynaan badan ajar weyn hawaab tiro badan ayaanu siin lahayn baa ilaahay leeyahay wala hadaynaahum waanuna hanuunin lahayn siraadan waddaan ku hanuunin lahayn siraadkaasoo mustaqiima toosan waddo toosan ayaanu ku hanuunin lahayn wlahadaynaahum siraada mustaqiima qaala tacaala ilahay wuxuu yidhi waman yudic illaaha qofkii ilaahay adeeca wrasuula rasuulkana adeeca nabigeenna moxamed calayhi salaatu wasalaam afdal lkhalqi cala liطlaaq intii ilaahay abuuroo dhan ugu fadliga badnaa qofkii ilaahay adeeca rasuulkana adeeca fa ulaa'ika kuwa tilmaamaha wanaagsan leh maca aladiina kuwii macooda weeye ancama allahu ilaahay u nicmeeyey calayhim iyaga dushooda ilaahay u nicmeeyey kuwaa macooda ayuu ahaanaya fa ulaa'ika kuwaasi maca aladiina kuwii macooday ahaanayaan ancama allahu ilaahay u nicmeeyey calayhim iyaga dushooda ilaahay u nicmeeyey kuwaasoo la jirankooda iyo maciyadooda ayuu noqonaya awaamirta dadka qaatay manaahida iyo waxa laga reebayna ka tegey daarulkaraamaa la geynayaa jannat lquldi baa la geynayaa maca almuqarabiin baa laga dhigaya maca aladiina ancama allahu calayhim kuwa ilaahay dushooda u nicmeeyey oo min annabiyiina ku bayaansan nebiyaal wasidiiqiina kuwa sidiiqiin oo runbadanayaal ah ku bayaansan washuhadaa'i kuwa shuhadaayoo ilaahay dartii u shahiiday ah iyo wsaalixiin kuwa suusuuban saalix waxaa weeyaan qofka xaqa ilaahay ku leeyahay iyo xaqa addoommadu ku leeyihiin labadaba ka soo baxa weeyaan kuwaas maciyadooda iyo la jirankooda ayay ahaanayaan kuwaas ilaahay adeecay rasuulkiisa adeecay kuwaa horoo wanaagsanaa ayaa macooda laga dhigayaa darajaadka saraa wax laga siinayaa wey kuwa sidiiqiinta waa abraarta kuwa wan wanaagsan wey waxaa lagu tilmaamaa afaadila asxaabi alambiyaa ambiyada asxaabtoodii kuwoodii sii fadliga badnaa kuwaasaa loo geynayaa iyo shuhadada akhyaarta ahaadoo fii sabiilillaahi ku shahiiday weeyaan fii sabiili shaydaani maaha iyo wasaalixiina saalixiintii kale macooda laga dhigaya waxasuna waxaa wanaagsanaaday ulaa'ika kuwaa la tilmaamay kuwaasaa wanaagsanaaday rafiiqa rafiiq ahaan wax la min jihati rafiiq wax lala rafiiqo yaa ilmacooda la noqdo alla ilaah kuwaasaa u wanaagsanaaday baa ilaah yidhi wanaagsana kuwaa qof loo geeyo waxaa la tilmaamayaa nabigeenna calayhi salaatu wasalaam sida caaisha ay warisay markuu xanuunsaday xanuunkau nebigu u dhiman doono caaisha waxay tihi waxaan maqlay isagoo dhahaya maca aladiina ancama allahu calayhim min alnabiyiina wاsidiiqiina wاshuhadaai wاsaalixiin facalimtu annahu khuyira waxaan ogaaday in maraka nebiga la doorgeliyey ilaa nebi nafta lagama qaado ilaa la doorgeliyo isaga waxaan ogaaday bay tihi in la doorgeliyo xadiidka imaamu muslim uu warinayo wuxuu ahaa caaisha waxay tidhi waxaan maqli jiray bay tidhi iyadoo la dhahayo lan yamuuta nebiyun xataa yukhayara bayna adunya waalaakhira nebi ma dhinto ilaa la doorgeliyo ma adduunyadaa sii joogin mise waa lagaa wadaa markii dambe waxaan maqlay bay tihi nebigu xanuunsanoo akhrinaya calayhi salaatu wasalaam isagoo weliba riiraxya qabatay isagoo akhrinaya maca aladiina ancama allahu caleyh waxay ka dhiganta akhtaaru waxaan doortay ilaahayow maca aladiina kuwii macooda yaa ancama allahu calayhi min alnabiyiina wasidiiqiina wshuhadaai wsaalixiin waxasuna ula'ika rafiiqa marka sidii baana nebigu ku dhintay calayhi salatu wasalaam xadiidkaasna imaam muslim ayaa warinaya ayib haddaba u fiirso waxaa la tilmaamayaa markii la weydiiyey nebi allow haddaad adiguna dee darajo sare aaddo annaguna haddii aan halkaa camalka iyaga ku gaari karin annaguna markasta aanu jecelnahay inaannu maaragtay la jirankaada nahay oo kula joogno haddii see baanu isku helaynaa nebi allow calayka asalaatu wasalaam weliba waxaa la yidhi nin baa nebiga u yimid ninkaasi nebiga wuxuu ku yidhi nebi allow innaka la axabbu ilaya min nafsi naftayda adaan kaa jecla wa axabu ilaya min ahli ehelkayga adaan kaa jecla wuxuu yidhi guriga saan u joogo baa waxaa qalbigayga kusoo dhacaya adaa qalbigayga kusoo dhacaysa famaa asbiru maba sabri karaya buu yidhi xataa atiyaka ilaaaan kuu imaado oo fa andura ilayka aan ku fiiriyo nebi allow waa soo ordaya nebiga wejigiisa inaan arko calayh salatu salaam uu imaado isma hayn karayo saasaa dhacaysa buu yidhi waxaa kaloo jidha buu yidhi markaan xusuusto dhimashadayda iyo adiga dhimashadaada waxaan ogaanayaa dee jannada markaa gasho adiga maca nebiyiina lagaa dhigo yaa aniguna haddii aan ka baqayo inaan ta meel kale laygeeyo taas aan ku arki waayo maxaa taasaan ka walbahaaraayo nebigu ma jawaabin aayaddaanaa soo degtay baa layidhi waman yudic illaha waalrasuul fa ulaa'ika maca aladiina ancama allah caleh haddaa ilaaha iyo rasuul qofkii adeeca maca aladiina ancama allahu calayhim baa laga dhigayaa wey waxa weeye dee manaasisha ambiyada iyadoo aan dadkao dhan wada gaari karin dee iyagoo gaar ku tahay mu'miniinta xataa meelo kale joogta sidii waa laystusaya sidii wax isla joogo oo kale iyagoo meelo kale fog darajadu joogta adduunkii baaba hadda wuxuu sameeyey waxyaala halkan waxa jooga adduunka meesha u shishaysa laga fiirsanayo ama laga arkayo soo maa waxa weeyaan kacanama iyagoo wada joogo oo kale saasaa layskugu furaya laysku aragsiinaya sidaas ayaa jira markaas dabaraanigu waa warinayaa iyo culimo kaleba waa warinayaan sanadkiisuna waa fiican yahy xadiikaas aayaddaanaa soo degtay jibriil baa isla markiiba la soo degay qaala allahu tacaala yaa ayuha aladiina aamanuu kuwa iimaanka laga helayo yaa ayu ayuha aladiina aamanuu yaa ayuha aladiina aamanuu war kuwa iimaanka laga helayo dalika alfadlu baa ka horaysa dalika kaas alfadlu waa fadli waa mubtadaya khabar dalika kaas waa alfadlu dheeraad iyo fadli weeyaan min allahi xaalow ka ahaaday ilaahay xaggiisa jaar majurka iska xaale dalika kaas alfadlu fadli weeyaan min allaahi xaal uu ka ahaaday ilaahay xaggi kuwaas adeecay alliya rasuul waxa la siiyey waa fadliga ilaahay oo baraxla camalkaada adigu meel fog kuma tegi kadhid fadliga ilaahay weeyaan dalika alfadlu min allah wakafaa billaahi ilaahay baa kaafi ah caliima yaa ogaal ahaan mid caliima ilaahay baa ku filan wakafaa billaahi ilaahay baa ku kaafiya ilaahay baa ku filan wey caliiman min jihati cilmi ogaan ahaan mid caliima ilaahay baa kaafi ku ah oo ilaahay wuxuu og yahay kan adeecay isagaa marka abaal marinaya oo mutaysay fadli iyo ixsaan in lagu abaalmariyo iyo midka caasiga labadaba ilaahay baa ku caliima yaa ayuha aladiina kuwa aamanuu iimaanka laga helayow khuduu waxaa qaadataan xidrakum digtoonidiinna qaata yaa macshara almu'miniina yaa ayuha aladiina aamanuu mar haddii layidhi war kuwa iimaanka laga helayow qof kastoo iimaan lahow u fiirso khuduu qaat xidrakum digtoonidiinna qaata cadowgiinna ka digtoonaada cadowga muslimiintu waa gaalada iyo munaafiqiinta khuduu xidrakum digtoonidiinna qaata fanfiruu baxa oo jihaadka u baxa ubaatin xaalaatiin guuto guuto jamaac jamaaco kuwa kala tagtagsan hal jamiico isku mara idinku aan ahayn ee ubaatin jamiic jamiic ah mutafariqiina kala tagtagsan kala socsoocan horin horin ah sidaa idinkoo ah jihaadka aada fanfiruu ubaati sidaa ubaatin xaalaatiin sidaas idinkoo ah baxa aw infiruu ama baxa jamiican xaalaatin kuwa isku duuban ama hal ciidanoo weynoo iska ballaaranoo iska jiitamaya idinkoo ah hal mar saa u dhaqaaqa ama idinkoo horin horinaya jamiic jamiicaah dhaqaaqa ayib sidaas sameeye oo waxa weeyaan ubaatintu waxa weeye mutafariqiina sariyatan bacda sariya kooxba koox ka bacdi ciidanba ciidan ka bacdi ama ciidan weyn oo jiitamaya oo ballaaran idinkoo ah baxa aw infiruu jamiica qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi wa inna minkum idinka waxaa idinka mid ah laman baa idinka mid ah layubadi'anna cuslaanaya wahsanaya gadaal maraya wa inna minkum idinka waxaa idinka mid ah minkum horta aayadda waxaa lagula hadlayaa intaan dambe munaafiqiintii minkumna hadde waxa weeyaan mu'miniintii baa lala hadlayaa waxaa loo jeedana waa munaafiqiinta sababto a munaafiqiintu muminiintay ku dhex jiraan waxaa idinku dhex jira idinkaan muminiintaa wa ina minkum waxaa idinka mid idinku dhex jira laman duul layubadi'anna cuslaanaya wahsanaya waxa weeyaan gadaal maraya jihaadka ka gadaal maraya markaas minkumta waxaa loo yidhi biictibaari zacmihim say iyagu munaafiqiintu sheeganayaan war annagu mu'miniin baan nahay qaaluu aamanaa tii baa loo qabtay waay iyo daahirkooda sida ka muuqata kuwa saas ah baa idinku jira waxaa kaloo haddii ficilka mucadaya laazim labadaba waa ina minkum idinku idinka mid ahaadeen laman layubadi'anna wahsi gelinaya kuwii kaloo bixi lahaa kuwa wahsi gelinaya oo u bahallagelinaya jihaadkii iyo xaqii oo ka wahsi gelinaya kuwaasa idinku dhex jira oo dadku inay baxaan war iska joog waraa tegin waxaa dhahaya ama iyaguba wahsanaya mucadaya laazim labadaba waina minkum laman layubadi'anna kuwaasaa idinka mid a kuwii baa laga sii hadlayaa fain asaabatku haddii ay idin asiibto musiibatun dhibaato oo markaad jihaadka u baxdeen laydinka adkaado oo dad laydinka laayo oo dhibaata idin gaadho qaala wuxuu dhahayaa kii dadka wahsanaya ama dadka wahsi gelinayay wuxuu dhahayaa qad xaqiiqi ancama allaahu calaya aniga ilaahay waa ii nacmeeyey id waqti lam akun aanan ahaanin macahum kuwaas macooda shahiidan mid dhintay haddaana ma raacino dagaalka ilaahay dagaalka iga reebay baa nicmale buu dhahayaa haddaabaan halkaa ku dhiman lahaa id lam akun macahum markaana ahaanin macooda shahiida mid halkaa xaadiray shahiidnimadu waa xaadirid mid halkaa xaadiray mar haddaan ahayn ilaahay iga reebay dagaalka ay dhibtay haddaabaan dhiman lahaaye aniga qadan camal calay wuxuu is leeyahy dhibaatadan iyo munaafiqnimadan iyo cadaabkan dambe ka walbahaari maayo nolol keliya ku xisaabtamaya maanta mar haddaan noolahay aana meeshaa tegin qadan camallahu calaya buu leeyahy ilaahay baa haddee ogo inoo sheegaya mar haddaana dagaalkaa xaadirin dadkii dhintay haddaanan liiskooda ku jirin yaa fawqtala dimna man qutiluu dadkii la dilay haddaanan ku dhex jirin liisadooda ilaahay waa ii dooray buu leeyahy waa ii nicmeeyey o ilaa awalna wuu wahsanayey dadkana waa wahsi gelinayay walain asaabakum taa hore horta intaynaan dhammayn jumlo muctarida baa jidhae gadaal kelimadan dambe soo qaato qaala qad ancama allaahu calaya id lam akun macahum shahiidan kaan lam takun kelimadaa soo qaado kaan lam takun waa iyadoo aysan ahayn baynakum idinka iyo wa baynahu isaga dhexdiisa mawaddatun wax kalgacallo ah waxaama moodaa dad isyaqaanay oo kalgacalla ka dhaxayso oo isku meel ka soo jeeday inaynaanba ahayn kaan lam takun waxaaba moodaa wuxuu leeyahay hadalkaasuu dhahaya kaan lam takun waaba iyadoo aysan ahaynba baynakum iyo wa baynahum mawadatu wax mawado iyo is-aqoon iyo kalgacal iyo saaxiibnimoa inaysan idinka dhaxayn baa amooda wuxuu leeyahay maxaa iga jira ilah baaba iga reebay hadda baan dhiman lahaa ilaahay wuxuu yidhi walain asaabakum hadduu idin asiibo fadlun fadli oo min allaahi hadda ka ahaaday haddii markaa dagaalkii aadeen aa guulaysataan oo haniime heshaan oo gacan sarraynaa heshaanna la yaquulanna kaas yidhaahdeen oo yidhaahdeen wuxuu dhahayaa yaa laytaniida damba qabso yaa laytanii shallaytadayde kuntu ahaadeena macahum alla haddaan dagaalka raaci lahaa haddaamaa inta adkaano xoolaha wax ka qaadan lahaa yaa laytanii shallaytadayde kuntu ahaadeena macahum kuwaa macooda fa afuuza liibaaneena fawzan cadiiman liibaan weyn waxaa dadka loo miisayo xoole leeya dadkii goobta joogaa loo qaybinaya alla haddaan la jirankooda ahaan lahaa bas marna nolol buu ku xisaabtamaya marna xoola u qaato ku xisaabtamaya laakiin maalkiisa iyo naftiisa diinta ilaahay iyo koryeelkeeda ku xisaabtami maayo adoo ogaaday jumlada muctaridada meeshaan dhignay misna iskuba soo wada macnee tabteeda iyadoo sulubkeedaas kugu xigtaba tartiibka tanziiliga rabbaaniga tabteedaaba soo qaba marka qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi fain asaabatkum asaabat hadday idin asiibto kum idinka musiibatun ficlun wa faacilun wa mafcuulun hadday idin asiibto musiibo musiibadaasi waxa weeye de qofka laga gacan sarreeyey oo dilka iyo dhaawaca iyo dhimashada iyo goobqabsiga ku dhacday ama qayb ka mida qaala wuxuu dhahayaa qad ancama allaahu ilaahay baa ii nicmeeyey calaya dushayda id waqti lama kunaanan ahaan macahum macooda shahiidaa mid goobjooga ah oo meesha xaadiray dagaalka walain asaabakum hadduu idin asiibo fadlun fadli fadligaasoo min allaahi ka ahaaday layaquulanna yidhaahdeen oo yidhaahdeen kaan lam takun sidaysan ahayn oo kaleba aysan ahaaninba baynakum idinka dhexdiinna iyo baynahum mawaddatun kalgacal sida iyadoo aysan ahayn oo kaleba wuxuu dhahayaa layaquulanna waatan wuxuu dhihi lahaa yaa laytanii shallaytadayde kuntu ahaadeena macahum iyaga macooda alla haddaan ahaan lahaa haddaan iyaga la jirankooda ahaan lahaa oo faafuuza markaa aan liibaano fawzan cadiima liibaan weynaan markaa liibaano xoolahan iyo waxaanaan wax ka qaato ilaa meesha dhimashaba kama dhacdeen ilaa dhaawaba kama dhaceen anaaba iska baqae ilaa meesha nabad baaba lagu soo noqon lahaa waxaan xoolahana waa la soo heli lahaa sidaas buu dhahaya waa munaafiqiintu waa qola dhibaato badan weeyaan marka jumladaasna waa sidaa lagu tilmaamo waa jumla ictiraadiya weeye waxaa la baraarujinayaa litambiihi calaa dacfi iimaanihim iimaankooda liidashadiisa ayaa la baraarujinaya marka kalgacalka u muujiyo munaafiqu mu'miniintana waxa weeyaan waa xagga daahirkee xagga ictiqaadka maaha jacayl ilaahay iyo mid rasuul iyo mid diineed midna kuma jira macnaha weeyaan wuxuu iska jeclaan lahaa alla yaa la joogadana uu leeyahay kuwaan mu'miniinta macooda ma aha alla yaa la joogo islaamka dadkii halkaa u hiiliyey yaa ka mid noqda oo islaamku cize iyo sharafiyo awood uu helo maaha waa bal dalaban lilmaali waa xoola raadin wa taxsiilan lilcudaami burburkan adduunka ee dhammaanaya xasilsigiisa ujeedkiisu weeyaan markaas nimankaa munaafiqiinta weli shanigoodii waa waa niman shanigoodu dhibaato badan yahay waa niman makri iyo khayaano badan weeyaan hagardaamo badan muslimiinta iyo diinulislaamkaba kusoo sameeyey weligoodna ku haya mar kastaba cadow bay waxay u yihiin gacansaar la leeyihiin xogta u gudbiyaan meesha muslimiintu ka daldaloolaan ama ka liitaan ama ka tabardaran yihiin bay u sheegayaan waxa weeyaan xogtay siinayaan iyagay la jiraan macnaha weeyaan ujeedkoodu waa sidaas darsigeennu intaas ku ogyahay wallahu subxaana wa tacaala aclam